bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay wuxuu ahaa kulan joogto ah oo habeen kasta ka dhaca magaalada muqdisho oo looga hadla guud ahaan amniga dalka halkaas oo wada fadhiistaan dhammaan ciidamada wadajirka ah ee ka shaqeeya amniga dalka sida nabadfugida boliiska xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom oo oo oo taageera iyo maxaa la yidhaha saraakiishooda oo dhan iyo iyo taliyaasha ciidamada xalay waxaa nagu soo biiray oo shirka nagala soo qeyb galay si hayayaasha wasiirada wasaaradaha gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha iyo sidoo kale taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed genaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare iyo ku-xigeenkiisa iyo saraakiisha oo dhan wuxuuna qeyb ka ahaa kulamadii joogtada ahaa ee lagu qorsheynayay loogana hadlayay laguna kala warqaadanayay amniga guud ahaan dalka iyo gaar ahaan caasimadaba
waa tahay waxaa noo sheegtay in kulanka looga hadlayay amniga sidii loo adkeyn lahaa ma jiraan wax qodoboa uu ka soo baxay markuu kulanka soo gabagaboway
waa unboorini dhiiragelin iyo waxay ahayd in wasiiradii ku yimid booqashada inay ay ku ku ammaaneen hay-adaha amniga iyo doorka ay amniga ka cayaarayaan iyo inay sii laba jibaaraan sidoo kale taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo goobtaasi ka hadlay ayaa isagana ku ammaanay shacabka soomaaliyeed sida ay ula shaqeeyaan hay-adaha amniga isagoo ka codsaday inay sii laba jibaaraan wada shaqeynta wanaagsan ee ka dhexeysa shacabka iyo iyo hay-adaha amniga oo isku duuban
waa tahay xubnihii kulanka aada wada qaadateen maxaad isdhaafsateen
shirku shir joogto oo ahaa oo habeen walba looga hadlo arrimaha amniga maaha in shir ku saabsan xubnaha sihayaasha wawasiirada xalay soo booqday wasiiro fara badanaa soo booqday madaxweynaha jamhuuriyadda yimid oo soo booqday oo qeybna ka ahaa shirkaas runtii shirka waa shir u furan dhammaan mas-uuliyiinta dawladda maxaa la yihahda iyo saraakiisha amnigaba intii loogu talagalay wuxuu waxaana laga hadlaa amniga marka amnigaas inay nagu booriyeen wayna ku ammaaneen doorka hay-adaha amniga oo aan u kala harin iyo wasaaradda amniga qarankaba ay ka wado guud ahaan dalka iyo obereshinada ka socda caasimadda ama howlgalada sida gaarka uga socda maxaa la yihahda magaalada muqdisho iyo gobolada udhadow iyo gobolada kale ee dalka oo dhan kuwaasoo dhammaantood ah kuwa laga qorsheeyo xarunta shirka uu ka dhaco habeen walba ee magaalada muqdisho
waa tahay afyeene waxaa nagu maqaalaa in sidoo kale kulanka aad uga hadasheen howlgallo dad fara badan lagu soo qabqabtay oo aad ka sameyseen magaalada muqdisho xalgee howlgallada ka sameyseen tiro intee la eg ayaadna kusoo qabqabteen
howlgalladu maaha kuwo specific ah oo ama marmar dhaca maaha habeen iyo maalin ay socdaan saacaddan aan kula hadlaayo oo waagu hadda uu bariyey howlgalladu way socdaan xalay labaiyi tobanka waa socdeen maaha kuwo wakti gaara leh marka waa kuwo socda howlgalladii u dambeeyeen waxaa laga kala fuliyey gobollo fara badan oo gobolka banaadir uu ku jiro dadka lasoo qabanayana waa dad hungalay ama maxaa la yidhaha lagu daba jiray wixii aan dambi lahayna waa la daayaa wixii markaas tuhun ku jiro ama hay-adaha amniga ay daba taagnaayeen baariis deg deg ah loo diraa si markiiba loo soo xaqiijiyo waa tahay maxaa ugu dambeyn maxaa qorshaha wasaaradda oo lagu xaqiijin karaa bal amniga magaalada muqdisho
waa mahadsan tahay amniga waa la wada leeyahay shacabkaana indha i dhego u ah waxa lagu xaqiijin karana waxay tahay wada shaqeynta hadba intay la eg tahay heerka wada shaqeynta shacabka iyo hay-adaha amniga maxaa yeele shacabka amniga doorka ugu weyn hoostiisa ka qaadan kara wayna ka qaateen runtii wax fara badan oo khataro fara badan oo oo dhici lahaa ayay shacabku xabadka u dhigteen oo ay usoo wargeliyeen laamaha amniga iyo wasaaradda amnigaba iyadoo la abaalmariyey marka waxaan leenahay abaalmarintii iyo ballantii waa noo halkeedii iyadoo magacaaga iyo muuqaagaba aan cidna lala wawaagin haddana in amniga dalkaaga aad ka shaqaysid maxaa yeele khatar dhici lahayd oo laga yaabo adiga naftarkaaga inay si dadban ama si toosa kuu saameyso oo ama eheladaaba wax ku noqdaan maadaama shacabka ay yihiin bartilmaameedka kooxaha cadowga ah marka waxaan ka codsanaynaa shacabka wada shaqeyntaas oo horey nooga dhexeysay sii laba jibaaraan sida taliyaasha ciidamada iyo madaxweynaha jamhuuriyaddaba sheegay doorka shacabka uu ku ammaanay boqol kiiba sagaashan wada shaqeynta shacabka iyo hay-adaha amniga in boqol kiiba boqol aan gaarsiino oo aan sii casriyano oan sii weyneyno haddii alla idmo waan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan shacabka sharafta leh ee soomaaliyeed ay ula shaqeeyeen hay-adaha amniga hadiyadii lasoo dhaaf